dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaadaysta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka korona iyo warcelinta dhakhtarka cudurka covid sagaal iyo toban wuxuu u muuqdaa inuu sii faafayo iyadoo aqoonta ay dad badan u leeyihiin ay weli kooban tahay dhakhaatiirta iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka ayaa dhankooda ku howlan baaritaanno ay ku samaynayaan si xogtiisa oo faahfaahsan loo helo looguna sameeyo tallaal tan iyo markii kiiskii ugu horreeyey dalka looga dhawaaqay waxaa soo badanayey su'aalaha ay dhegaystayaasha ku xidhan rediyo ergo noogu soo duubayeen nambarka gaaban ee laba eber hal labo iyagoo doonaya inay u helaan jawaabo caafimaad oo la xidhiira korona qaar ka tirsan dhegaystayaashaas ayaan su'aalahooda u gudbinnay dhakhaatiir iyo howlwadeenno caafimaad oo meelo kala duwan ku sugan hadba intii ay noo suurta gasho ee jawaabahooda aan helno ayaan idinla wadaagi doonnaa qaybtan waxaa weydiimaha dhegaystayaasha ka jawaabaya oo nagala qaybgelaya cabdilmuncim axmed maxamed oo ka mid ah howlwadeennada caafimaad ee la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o aan idiin kala dhex baxo su-aalihii ay dhegaystayaashu noo duubeen iyo jawaabaha uu ka bixiyey cabdilmuncim bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdi yuusuf xirsi waxaan kamid ahay darawallada kaxeeya baabuurta ka shaqaysa afgoy iyo xamar waxaan aad iyo aada u salaamayaa reer iyo ergo oo ah codka bini aadamnimada uu tebiyo baahiyaha dadka idaacadda waan salaamayaa iyo bahda daadiisada iyo dhibaato badan waxaan ku qabnaa dadka rakaabka ah oo na soo raaca oo runtii dawladdu ay aada u yaraysay oo xadiday haddana dad xanuunsan oo isle xanuunka ay qabaan waa inta badan o dadka qandhawarimiyi waxaan marka raadiyo ergo iyo bahda caafimaadkaba weydiinayaa laga baahiyo maxaa lagu garan karaa qofka qabaa coronavirus ama har hargabkii uu ka muuqdo ama xumadii ay ka muuqato waa la garan karaa qofka aan qabin waxyaabaha macnaha lagu dareemi karo baan weydiinayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaan iraxiim haddii aan ka jawaabo su-aasha nooga timid darawalka ka shaqeeya baabuurta ama gaadiidka iskaga gooshta xamar iyo afgooye waa run astaamaha hadda uu sheegay qufaca iyo xumada waxay kamid tahay astaamaha cudurka lagu yaqaano covid sagaal iyo toban waxyaabaha ugu badanna cudurka oo aada qeyb weyn ka geysanaya inuu faafo bulshada dhexdeedana waxaa kamid isku dhawaashaha iyo dadkii oo aada iyo aad meelaha buuqa iskugu yimaada baabuurta gaadiidka khaasatan xaasileyda iyo dhammaan gaadiidkan dadweynaha b l ka aan u naqaano waxa ay qeyb weyn ka qaadan karaan in cudurka uu faafo waa awoodi karnaa in aan yareyno faafidda cudurka markii la isticmaalaya gaadiidka waxaana taas awoodeed aan u leenahay in aan sameyno baabuurka haddii uu qaaday soddon waxaan ka dhigi karnaa shan iyo toban haddii uu qaadayo labaatan waxaan ka dhigi karnaa toban inaan yareeno nambarka ama cadadka dadka rakaabka baawurka raacay markasta oo rakaabka baawurka raacay ay sii bataan waa markasto dadka isku dhawaadaan waa markasto neeftii iyo dhibcihii candhuufta aan cudurka lagu kala qaaday iyo qufacii waxii oo dhan dadka iskugu dhawaadaan marka waxaan usoo jeedinaa gaadiidleyda darawaliinta baabuurta in ay qeyb weyn ay ka ciyaaraan sidii loola tacaali lahaa in cudurkan la xakameeyo oo qeybta ugu weyn ay ka qaadan karaana ay tahay in ay isku dayaan inay nambarka oo baabuuradooda ay qaadaan inay dhimaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waa maxamed cumar xasan oo jooga magaalada dhuusamareeb waxaan dhakhtarka weydiinayaa cudurkan covid nineteen qofka markuu ku dhaco karantiil galo qofku meeqa maalmood ama asbuuc kadib qofku kasoo bixi karaa karantiilka tawse caafimaadkiisa dareemi karaa dib u qof ka caafimaado haddii aan ka jawaabno su-aashaas nagala soo weydiiyo dhuusamareeb ee ku saabsan kuwarantiinka sideeda waxaa jirta saddex shay oo muhiim ah inaan kala ogaano waxaa kan koowaad ay tahay kuwarantiinka tan labaad waxay tahay isolationka tan kalena waxay tahay physical distancing waxay yiraahdaan quarantiinka badana waxaa loogu talagalay in la xadido socodka ama dhaqdhaqaaqa maxaan ku rahdaa dadka aan jiranin dadkaas waxaa looga shakisan yahay in ay meelo cudurkii uu ka jiro ay tageen ama waxaa looga shakisan yahay inay dad cudurkii qaba ay la tacaamuleen marka waxa loo xadidayo quarantiinka loo geynayo qofka waxba kale maaha in oo laga hortago cudurkii inuu faafo maxaan ku rahdaa qofkii markaas uunan jiranin asiga tan kale isolationka oo qofka oo loola jeedana waxay tahay in qofka uu qabo uu jiran yahay uuna leeyahay maxaan ku rahdaa calaamadihii cudurka covid sagaal iyo toban waqtigaasna uu yahay waqtigii uu gudbin lahaa cudurka marka badanana quarantiinka waxaa loo isticmaalaa in qofka la kontaroolo haddii uu usii gudbayo maxaan ku rahdaa marxaladii oo calaamadihii ay kasoo baxayeen haddii oo maxaan ku rahdaa wax kale oo ay gooni kasoo calaamadahaas kale ay soo baxaan iyo in laga qaado baaristii shaybaarka si loo hubiyo badqabka inuu cudurkii ka badqabo marka aan isolation kala joogana waxaan dhahna waa qofka uu jiran yahay oo lamid maa qofkii quarantiinka oo kale oo wuxuu leeyahay calaamadihii maxaan ku rahdaa covid sagaal iyo toban cudurka sagaal iyo toban waxaa ugu badanna waqtigaas oona waqtiga uu faafin lahay saasaa marka loo yarina tan kale ku saabsan kala dheeraashaha dadka oo dadka jir ahaan inay kula dheeraadaan waa tan oo dadka guud ahaaneed loogu talagalay oo nolol maalmeedkooda iyo shaqooyinkooda iyo waxooda caadiga ah hay-adda caafimaadka adduunka w h o na waxay soo jeedisaa ama ay recommendation ku sameysaa in badanaa hal mitir la kala dheeraado oo jir ahaan lagu kala dheeraado
intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa xubinta weydiimaha dhegaystayaasha ee cudurka karoona iyo warcelinta dhakhtarka oo uu nagala qayb galay cabdilmuncim axmed maxamed oo ka mid ah howlwadeennada caafimaad ee la shaqeeya hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaan u mahad celinaynaa dhegaystayaasha xubintan ka qayb qaatay waxaan u cudur daaranaynaa qaarka kale ee su'aalahooda aynan qaybtan uga jawaabin laakiin waxaa jiri doona qaybo kale oo weydiimihiinna aan ugu bandhigi doonno dhakhaatiirta iyo howlwadeennada caafimaadka dhegaysta haddii ay jirto su'aal aad jeclaan lahayd inaad dhakhaatiirta ka weydiiso cudurka korona fadlan noogu duub nambarka gaaban ee laba eber hal labo oo dadka jooga soomaaliya ay si bilaash ah ku soo wici karaan inta aan xubintan oo kale ku kulmi doonno waa cabdiraxmaan taysiir oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
dhakhaatiirtu ina siisay allahayna dhowre dhammaantiin cibaada istaa